بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله وتقدر الضمة والفتحة في الفعل المضارع المعتل بالألف waxaan soo marnay asmaa'da icraabka lagu qadro waxaana soo sheegnay inay ahayd saddex isimka loo idaafeeyey awlmutakalimka oo xarakaadka saddexda lagu qadaro iyo isimka maqsuurka ah oo xarakaadka saddexda lagu qadaro iyo isimka manquuska ah oo damada iyo kasrada lagu qadaro fatxaduna ay ka daahirto haddana meeshan wuxuu ka gudagelaa afcaasha xarakaadka lagu qadaro afcaashu marka waxay leedahay sida asmaada saxiix iyo muctal labadaba way leedahay haddaba waxaa jirta afcaal mucrab ah oo xarakaadka lagu qadaro intuu rabaa inuu ka hadlo wa tuqadaru dammatu damadii walfatxatu fatxadii fi lficli lmudaaric ficilka mudaaric baa lagu qadaraa ficilkii almuctali bilalifi ee alifta ku jirana naxwu zaydun yakhshaa walan yakhshaa oo kale ficilka mudaaric ee alifta ku jiran yacnii alifta ay u dambeydo sida yakhshaa oo kale damadana waa lagu qadaraa fatxadana waa lagu qadaraa ilaan ficilku saddex xaaladoodu lahaa rafco iyo nasbo iyo jasmo soo maaha jasmaha marka waa noo imaan doonaa laakiin hadduu ficilku uu yahay mid alif ku jiran sida yakhshaa oo kale damadana waa lagu qadaraa sida zaydun yakhshaa fatxadana waa lagu qadaraa sida lan yakhshaa oo kale zaydun yakhshaa yakhshaadaas waa ficil mudaaric marfuuc litajarudihi can inaasibi waljaazimi wacalaamatu rafcihi damat muqadara cala lalif manaca min duhuuriha tacadur lan yakhshaana waxaa leedahay yakhshaa waa ficil mudaaric mansuubun bilan calaamatu nasbihi fatxatu muqadara cala lalif manaca min duhuuriha atacadur haddaba sababta loogu qadaraana waa mid la mid ah sababtii alfata iyo almusdafaa loogu qadaraya xarakaadka macnaha waa tacadur mar haddii alif ay u dambeydo ama isim ha ahaado ama ficil ha ahaadee xarakada sababta loogu qadaraa waa tacadur oo macnaheedu uu yahay waa mustaxiil suuragal ma aha in alif xaraka la saaro wa tuqadaru dammatu faqad damadii keliyaha lagu qadaraa fi lficli اlmudaarici ficilkii mudaaric almuctali bilwaawi aw bilyaa ficilka mudaaric haddii alif ay u dambeydo sida yakhshaa oo kale waxaan nidhi damadana waa lagu qadaraa fatxadana waa lagu qadaraa waxaana loogu qadaraa litacadur haddii laakiin yo ay u dambeydo sida yarmii ama waaw ay u dambeydo sida yadcuu waxaa lagu qadaraa damada keliya amaa fatxadu way ka daahireen sababta marka damada loogu qadaraana waa adtiqal culays ee laakiin waa laga muujin karaaho sida aliftiiyoo kale ma aha waawdu iyo ya-du damada way qaadan karaan oo waxaa la dhihi karaa yadcuwu iyo yarmiyu waa la dhihi karaa laakiin culaysaa ku jira culayskaas darteed baa xarakadii looga qaaday looguna qadaraa haddaba haddii ficilka yo ay u dambeydo sida yarmii ama waaw ay u dambeydo sida yadcuu waxaa lagu qadaraa waa damada bis amaa fatxadu ayada waa ka daahire oo waxaa leeyahay lan yadcuwa iyo lan yarmiya wa tuqadaru dammatu faqad damada oo keli ah ayaa la qadaraa fi lficli lmudaarici ficilka mudaaric almuctali ee ku jiran bilwaawi ow bilyaa naxwu yadcuu iyo yarmi oo kale mid kasta oo ka mid ah waa marfuuc litajarudihi can naasibi waljaazimi wacalaamatu rafcihi dmt mqadaraة clى akhirihi manaca min duhuuriha ahiqal watadaaru fatxatu fatxadana waa soo daahire ay fii aakhirihi aakhirkiisa ayay fatxadu ka soo daahire fatxadu waa ka soo muuqane likhifatiha sida lan yadcuwa iyo lan yarmiya mid kasta oo ka mid a waa mansuuba bilan calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fii aakhirihi واljزm fi الثaلaaثaةi واljزmu jزmo fi اlأfcaali الثaلaaثaةi saddexda afcaal la jزmiyo bilxadfi xadaf buu ku ahaaday wuxuu leeyahay ficilka mudaaric saddex xaaladood buu lahaa rafcahana waa soo sheegnay nasbahana waa soo sheegnay maxaa dhiman haddaba jasmiyaa dhiman marba ficilka mudaaric hadduu yahay muctallul aakhir waxna aysan la xariirsan waxaa lagu jasminaa xadfu xarfi lcila oo macnaheed uu yahay alifta u dambeydaa la jaraa hadduu alif ku jiranaa waawda u dambaysa ayaa la jaraa hadduu waaw ku jiranaa ya-da u dambaysa ayaa la jaraa haddii uu ku jiranaa ya waljasmu jasmo fi lafcaali halaaa afcaasha saddexda alla jasmiyo bilxadfi ayuu ahaaday yacni xadfi aakhirihaa kamaa taqadama sida aan soo marnay xadafkaasoo naa'ibka ah sukuun waa soo marnay faslun almamnuucu min asarfi halkan waxaan ka gudagelaynaa isimka kayru munsarifka ah alismu aladii laa yansarif laa yansarif macnaheedu wuxuu yahay isimka aan tanwiinta qaadan assarfu huwa tanwiin marka kayru munsarifin macnaheedu wuxuu ka dhigan yahay kayru munawan lama tanwiinin tanwiin ma qaato isimkaas khayru munsarifka baan meeshaan ka gudagelaynaa wuxuuna ka yimaadaa isimka khayru munsarifka ah mufradka iyo jamcu tagsiirka labadooduu ka yimaadaa isimka marka khayru munsarifka ah nuqsaan baa ku jirta isimka munsarifka ahna kamaal buu leeyahay isimka haddaba munsarifka ah waa akmal min gayri اlmunsarif kayru munsarifka oo ka kaamilnimo badan yahay nuqsaan baa ku jirta isimkaas buu rabaa marka maxaa ka dhigi karaa kayru munsarif inuu ka sheekeeyo oo ka hadlo ayuu rabaa alismu aladii laa yansarif isimka kayru munsarifka ah huwa maa fiihi cilataani waa isimka ay ku jirta laba cilo oo min cilalin labadaas cillo oo min cilalin tiscin cilooyin sagaal ah ka mid ah oo waaxidatun ama waxaa ku jirta hal cilo taquumu oo istaagi karta maqaama alcilatayni labada cilo booskooda isimka khayru munsarifka ah wuxuu leeyahay sarfiga waxa u diida waa laba cilo ama hal cilo oo laba u dhiganta cilooyinkaas oo sagaal ah alcilal almaanica min asarfi waa sagaal sagaalkaas cilo qayb ka mida labalabay isu raacaan markaasay isimka tanwiinta u diidaan qayb ka mid ahna keligood ayay isimka ka manciyaan tanwiinta ma la fahmay sagaalkaas cilaha marka waxay u qaybsamaan laba qaybood qaybna labalabo intay isu raacaan bay isimka ka mancinayaan sarfiga qaybna mid kasta oo ka mida keligeed bay waxay u dhigan tahay laba cilo markaasay isimka ka mancinaya sarfiga haddaba ogow isimka khayru munsarifka ah wuxuu shabbahaa ficilka bacdamaa ficilka uu shabaho xugunkii ficilkaa la siiyey xugunka ficilka oo ah annahu laa yadkhuluhu tanwiin ficil ma la tanwiiniyaa tanwiin ficil miyuu galaa tanwiin yaa iska lahaa isimka soo ma aha sidii marka waxaa loola dhaqmay ficilka oo ah inaan la tanwiinin ficilka marka waxaa ku jirta laba cilo kanna waxaa ku jirta laba cilo mid kasta oo labadooda ka mida marka kan kale wuu shabbahaa shabahaadii baa waxay keentay marka xukunkii ficilka in la siiyo oo ah inaan la sarfin sida ficilkaba aan loo sarfinin huwa maa fiihi waa midkay ku jirto cilataani laba cilo oo min cilalin tiscin cilooyin sagaala ka mid ah aw cilatun waaxid ama waxaa ku jirta hal cilo ciladaasoo taquumu istaagi karta maqaama alcilatayni laba cilo booskooda waalcilalu tiscu cilooyinka sagaasha ahi iyadu waxay tahay aljamcu jamaca oo loola jeedo siiqatu muntaha aljumuuc wa wasnu lficli iyo wasnulficliga iyo walcadlu iyo cadliga iyo wataaniihu taaniidka iyo watacriifu tacriifka iyo watarkiibu tarkiibka iyo walalifu wanuunu azaa'idataani alif iyo nuun labadoodaba zaa'id ah waalcujmatu iyo cujmo iyo wa sifatu iyo sifo haddaba si aan u fahanno cillooyinka sagaalka ah sida ay u qaybsamaan marka hore sagaalka cillo waxaan ka saaraynaa siiqatu muntaha aljumuuc waa inaan ka saarno marka hore meeqaa noo soo haraa xisaabtan yaan la qaldiyaa si fiicnaa laiila socdo isimka khayru musarifka waa muhiim sagaalka cillo waxaan ka saaraynaa siiqatu muntaha aljumuuc sideed soo nooma soo harin siiqatu muntaha aljumuuc keligeeday sarfi mancin kartaa taquumu maqaama cilatayni fii manci sarfi keligeeday ku filan tahay sideed soo nooma soo harin sideedda noo soo hartay mid ka mid ah oo la yidhaahdo atta'niif oo saddex u qaybsama taaniidka wuxuu u qaybsamaa saddex ta'niisun bilalif iyo ta'niisun bitaa iyo ta'niisun bilmacnaa ta'niidka saddexdaas u qaybsamee ta'niisun bilalif baan ka soo saaraynaa meeqaa noo hartay yaa toddoba iyo haaf haa toddoba iyo baraa noo hartay ta'niisun bilalif marka aan ka soo saarno waxaan leenahay keligiisuu sarfi manci karaa waa ku filanya keligiis inuu sarfi manciyo meeqaa noo soo hartay toddoba iyo haaf soo nooma soo harin toddobadaas iyo barka waxaan ka soo saaraynaa laba horjoogayaal ah mid waxaa la yidhaahdaa alcalamiya midna waxaa la yidhaahdaa alwasfiya meeqaa noo soo hartay shan iyo bar haddaba toddobadan iyo barka oo labada horjoogayaasha aan u samaynay inay labalaba isu raacaan maahane keligood sarfi ma manci karaan labada keligood sarfiga mancin kara waa labadii markii hore aan ka saarnay labada horjoogayaasha midna waxaa la yidhaahdaa alcalamiya midna waxaa la yidhaahdaa alwasfiya shanta iyo barka noo soo hartay mid kasta oo ka mida markaan calamiyada u geyno meeqay isku noqonayaan shantaas iyo barkaas mid ka mid ahaan soo qaadaynaa calamiyadaan u geynaynaa meeqay isku noqonayaan labo sarfiga waa mancinayaan markaas shanta noo soo hartay ma taqaaniin waxaa noo soo haray wasnulficli iyo cujma iyo tarkiib iyo ziyaadat alalifi wannuun iyo iyo cadli haafka noo soo harayna waa taqaaniin shantaas waa shantii dhammaystirneed haafka noo soo harayna waa taqaaniid waa haafkii nooga soo haray taaniidka mid kastoo shantaas ka mid a calamiyaan u geynaynaa sarfiga isla mancinayaan marka aan soo qaadno alcadlu ee calamiye aan u geyno sarfiga waa mancinayaan markaasaa waxaa leeyahay laba cilaa ku jirto ah alcalamiyatu waalcadlu sarfiga waa isla mancinayaan haddii wadnulficli aan soo qaadno ee calamiyada aan u geyno laba cilo ay isku noqonayaan sarfiga waa mancinayaan haddii aan soo qaadno cujmo ee aan u geyno sarfiga waa isla mancinayaan labay noqonayaan ziyaadatlif wanuun haddaan soo qaadno waa sidoo kale tarkiibka haddii aan soo qaadno waa sidoo kale ta'niidka kuwii ka soo haray oo ah ata'niisu bitaa iyo calamiya haddaan isu geyno sarfiga waa mancinayaan ata'niisu bilmacnaa haddaan u geyno calamiyo sarfiga waa isla mancinayaan shantan iyo barkan mid kasta oo ka mid ah marka calamiye loo geeyay labay isku noqonayaan sarfigana markaas waa mancinayaan ogow haddee barkan laba xabbaa ku jirta la soco barka meeqaa ku jirta labo oo kale ah taaniisun bitaa mid kastoo labadooda ka mid ah calamiyada mar uu tegaa la soco ee labadooda isla socod calamiyada u tegi maayaan taniisun bitaana calamiyadu uu tagaa sarfiga isla mancina markaas waxaa leeya walmaanicu lahu min asarfi alcalamiyatu wataniisu bitaa midka ataniisu bilmacnaana calamiyada ayuu u tegaa markaasay sarfiga isla mancinayaan intaa ma fahanteen haddana horjoogo kalaa meel noo jooga oo la yidhaahdo alwasfiyatu shantan iyo barkan mid kasta oo ka mida calamiyada waa u geynayna soo ma aha laakiin hadda shantan iyo barkan mid kasta oo ka mida wasfiyada lama tusi karo qayb ka mid oo waxaa jirta aan loo geyn qayb ka mid oo aan la tusinaa jirta qayb laakiin u aqbalaa jirta oo markii labadooda ay isu tagaan sarfiga ay manci karaan waa saddex xabo waa cadliga iyo wasnulficliga iyo ziyaadat اlalifi wanuun wasnulficli iyo alwasfiya marka la isu geeyey laba cilay noqonayaan sarfigana waa mancinayaan cadliga haddii wasfiya loo geeyey labay noqonayaan sarfigana waa mancinayaan ziyaadat اlalifi wanuun iyo wasfiye haddaan isu geynana laba cilay noqonayaan sarfigana waa mancinayaan intaa ma la fahmay haddaba la soco labadan cilo oo horjoogayaasha aan ka dhignay waxaa la yidhaahdaa waa laba cilo oo mid kasta oo ka mid ah u laabanaya xagga macnaha macnahay u laabanaya kuwan kale oo shanta iyo barka ahna waa mid kastoo ka mid ah waa cilo u laabanaya xagga lafdiga cilooyinkana waxaa loo kala qaadaa cilo xagga macnaha u laabane iyo cilo xagga lafdiga u laabane marka leeyahay shaygan waa calam marka leeyahay waa macno wasfi way marka leeyahayna waa macno soo maaha wasfi way marka leeyahay waa macno laakiin haddaan idhaahdo isimkan ta'niifun bitaa baa ku jira waa lafdi marka shantan iyo barkan mid kasta oo ka mid ah waa cilla laakiin cilanimadeedu waxay u laabanay xagga lafdiga labadan horjoogana mid kastoo ka mid ah waa cilla laakiin cilanimadiisu waxay u laabanay xagga macnaha intaa ma la fahmey yaa kuwii haddaan sheegaynaya haa labada cillo oo horjoogayaasha aan ka dhignay kuwan toddobadan iyo barkan labalabay isu raacan soo lama dhihin mid kasta oo ka mid ah labadaas cilo midna waa inay macno noqoto midna waa inay lafdi noqoto soo lama rabo labadan cilo midna macnay noqone oo xagga macnahay u laabane midna xagga lafdigay u laabane midda lagu leeyahay waxay u laabanaya xagga macnaha waa laba labada horjoogayaasha ah labadaas mid kastoo ka mid xagga macnuhu u laabtaa waana calamiyada iyo wasfiyada wasfigu waa shay macnaha calamnimaduna waa shay macno ah haddaba ogow tusaale ahaan axmed markaan idhaahdo waa kayru munsarif oo sarfiga maxaa u diiday soo liidhihi maayo waxaan leeyahay waxaa ku jirta calamiyo calamiyadan aawday hadii la yidhi waa shay macno ah waxaa kale oo ku jira wax la yidhaahdo wasnulficli wasnulficliguna waa shay lafdi ah macnaheedu wuxuu yahay lafdigaana wuxuu ku wasan yahay ficil saasaa laga wadaa marka waxaan leenahay haddaba labadan horjoogayaasha mid kastoo ka mid ah waa cilla tarjicu ila almacnaa shantan iyo barkan na waxaan leenahay mid kastoo ka mid ah waa cilla tarjicu ila lafdi intaas ma la fahmay darsiga maanta halkaas ka joogo wallahu aclam